booyadsun waday ayaa waxay ku dhex dilaacday magaalada garowe taa oo keentay in dadka qaar ay miirdaboolmaan booyadda ayaa shalay waxa ay ku dhex qaraxday magaalada taasi waxay keentay in suntu ay durba dad badan saamayso ilaa ugu yaraantii afar ruux ayaa la sheegay in la dhigay isbitaal ku yaala magaalada garowe kuwaas oo xaaladoodu ay halis tahay sawirro la soo qaaday waxay muujinayeen dadka oo sidii meyd u yaalla argagga xoogla ayaa mar qura laga dareemay gudaha magaalada garowe goobihii ganacsiga ayaa la xiray dadka qaarna way kala carareen si ay uga fogaadaan goobta suntu ay ku qarxday suntani ayaa waxay ahayd kiimika ay isticmaasho shirkad joodaryada samaysa nin ka mida maamulka garowe ayaa waxa uu ka hadlay sida ay wax u dhaceen waa la mayray runtii intii kiimikadaasi ay gaartay dowladda hoose way mayrtay haddana magaaladii waxay ku soo noqotay si caadiya isu socodkeeda iyo ganacsigeediiba ilaa iyo hadda dadka aanu ognahay oo genaraal hosbitaalka yaalla waxa weeye waa saddex qof laba hablood iyo nin maxaan idhaha ciidanka ah ninka ayaa xoogaa laga dayrinayaa ogaalkayga markaan la hadlay maxaan idhahdaay maamulaha isbitaalka runtii saaka waxay ku yeelatay bulshada degmada garowe ku nool saamayn bay ku yeelatay mid ganacsi iyo mid isu socodba dadkii waxay ku noqotay indha xanuun wax daafka oo kalaa bay ku noqotay dad baa matagay dad baa suuxay maxaan idhahdaaye meheradii ganacsiga baa la xiray isu socodka gaadiidka baa ciidanka amnigu joojiyeen wuxuu intaasi ku daray in dadka dhibaatooyinka ay gaareen ay intaa ka badan yihiin oo maxaan idhahdaay inta isbitaallada tagtay waxaa ka daran inta xaafadoodii dib ugu laabatay inta aniga shakhsiyan ila soo xidhiirtay oo tiri waanu siganay neeftaa na qabatay inta maxaan idhahdaa indhihii wax ka arki weydey inta indhaha ay kaga xidhantay qaansaroobaad intaa ilmaynaysa oo aniga aan arkay haweenka iyo carruurta dadka tabarta daran kulli waa u sinaayeen dhibaatada halkaa ka dhacday marka waxaan leenahay guud ahaan warshaduhu ha ka fiirsadaan waxyaalaha ay qaadayaan weelka lagu qaadayo aqoon arrinta ha lagu hago laakiinse yaan laga dhigin wax ma garanaysaaye meeshii baa iga buuxsantay waa iska qaadaya waxaan u rajaynayaa kambaniyada warshadaha inaysan dib arrintan oo kale aysan u dhicin ee arrimihii dadka aqoonta u leh la weydiiyo haddii ilaha idmo mar haddii magaaladii marka caadi ku soo laabatay xaaladda magaalada garowe ayaa u muuqatay iminka in ay caadi yaro ku soo noqonayso iyadoo la hadal hayo dhacdadii shalay ka dhacday ee dhibaatada sababtay